tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqida dawararka oon ma ka maarantaa
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya waxay xaqiijisay in soddon iyo lix qof oo cusub ay ka bogsoodeen fayruska corona waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed oo sheegay in ay socdaan mashaariicyo dib u dhis lagu sameynayo wadooyinka deegaanada maamulkaasi waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka aanu idinkugu soo gudbin doonaa maamulka deegaanka jasiira oo qorsheynaya in ay hirgeliyaan adeegyo lagu horumarinayo deegaanka qodobadaasi waxay nugu soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kaalinta sugaan waxaad maqli doontaan gabagabada barnaamijka ah faad cabdigeelle ayaa dhanka farsamada inoo jooga mar kale kusoo dhowaada aan ku horeeya barnaamijka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in soddon iyo lix qof oo cusub ay ka bogsoodeen fayruska corona wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwo foosiye abikar nuur ayaa warbixinteeda maalinlaha ee covid ku sheegtay in ay fayruska korona ay ka bogsoodeen soddoniyolix qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigaysa ku dhowaad qof marwofoosiye abikar nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey soddoniyosaddex xaaladood oo cusub oo covid ah oo kala jooga puntland oo labaataniyo kow qof somalilan toddoba iyo gobolka banaadir oo shan qof ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dadka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa laba kun sideed boqol toban iyo laba qof bukaanada cusub waa soddon ka mid ah waa waa rag saddexna waa dumar afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey ma jiraan bukaan u geeriyooday covid sagaal iyo toban waxaana tirada dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan sagaashan qofood wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in markaasi lagu dadaalo ka hortaga ah cudurkan si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelan karo weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay
wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed ayaa sheegay in ay socdaan mashaariicyo dibudhis lagu sameynayo wadooyinka deegaanka waa deegaanada maamulkaasi wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed nuur sheekh maxamed mashruuc ayaa sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan dib u dhis wadooyinka ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo xarun kumeel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed oo la hadlay radio muqdisho ayaa sheegay in horaanta bisha soo socota la qorsheynayo in la dardargeliyo dhismaha wadooyinka magaalada baydhabo oo uu ku tilmaamay in ay muhiim u yihiin isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayna gaarsiin doonaan ilaa iyo labaatan kilomitir aan wada dhegaysan Ee, mashaariic oo dhowr ah ayaa waxaa laga soo fuliyey gobolka bakool runtii safarkii hore ee madaxweynaha ee dowlad goboleedka ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed ee, iyo ra-iisul wasaaruhu waktigii hore ay meesha tageen iyo safar ka horreeyey oo ee, ee, madaxweynuhu uu hogaaminayay intuba waxaan u kurgalnay baahida ka jirta ee, gobolka bakool ee, hadday ji tahay iyo hadday ee, caafimaad tahay iyo hadday ee, xaruntii dowladda oo madaxtooye iyo dowlad een, bakool guud ahaan howlahaas ayaa waxaa jiray mashaariic lasoo dhagax dhigay Ee, meelaha la midka oo tagnay waxaa ka mid ahayd ceel berde iyo waajid iyo ee, gobolka bakool aanu ka gaarnay Ee, sidoo kaleeto waxaa weeye shabeellada hoose ee, baay kulli degmooyinkooda oo dhan wuu tegey arrintaa marka markii aanu qiimaynay baahiyihii ugu muhiimsanaa ee, bilowgii xukuumadda waxaa xukuumaddu ay ku casuntay ee, dowlad goboleedka ee, koonfur galbeed magaalo madaxda ee, baydhabo ee, shir golaha wasiirada iyo ee, deeqbixiyayaasha guud ahaan aanu kula yeelanay waan u gudbinay wixii baahi ahe jiray ee laga maarmaanka ahayd Ee, wasaaradda howlaha guud iyada oo ee, ka jawaabaysa dareenka iyo aragtida madaxweynaha ee, baahiyahaas waxaanu hay-adihii ku shaqo lahaa iyo dowladdu iyagoo iska kaashanaysa laga howlgalay in mashaariicdaas muhiimka ahayd ee la fuliyo marka runtii ee, waxaa dhaxal galay oo la sameeyey ee, iskuul ee, isbitaal ee, waxa weeye jiro dhowr ah ee, biyo guud ahaan howlahaas oo dhan waxaa iyaduna aada iyo aada muhiim u ahayd oo xarun madaxtooye oo runtii lagu qaban karo ee, shirarka waaweyn ee dowlad goboleedka hadday heerta heer wasiir iyo hadday tahay heer federaalba ee dowlad dhexda lagu qaban karo in ay is- madaxweynaha ee, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay arrinta iyada iyaga oo iska kaashanaya ee ay jeebtooda ka bixiyeen runtiina waxa weeye iyadana waxyaabaha ugu muhiimsanaa oon xaligga kasoo sarrayba ay ka mid ahayd mashaariicdaas oo runtii dhaxalgal ahayd ee shacbiga koonfur galbeed ee gobolka bakoolla iyo diilo weyn gelisay ayaa jira Ee, sidaas oo kale waxaa baraleel ka socda oo aada ogeydeen ee, xarig ee, jarkeedii ee, marka baraawe oo mcjo iyo maaragtay ee, daro waxbarasho iyo airbortkii iyo guud ahaan iyaguna xariga laga soo jaray waxaa hadda ee, aan ku guda jiraa oo in muddo ah proceskeedu socday oo hadda bilaabmahaya haddii ilaahay idmo ee, jidad ee, runtii aada iyo aada muhiim ugu ah ee, magaalo madaxda kumeel gaarka ah ee baydhabo ee, jidadkaas oo waxa weeye world banku uu fulinayo iyada oo wasaaradda howlaha guud iyo degmada baydhabo ay iska kaashanayaan hawsha iyadaa la qaban doono haddii aan la idmo waxaa kale oo barbar socda jidadkaas waaweyn la fulin doono ilaa labaatan kilomitr noqon doona jidad kaleeto oo kabastonka ahoo wadooyinka isku udhexeeya kuwa isku fura ah oo jabaan noogu deeqay lacag dhaqaalahooda isla markaana ay fulinayso hay-adda i l o iyaduna waxa weeye barnaamijkeedii uu hadda bilaabmahayo haddii alla idmo already maaragtay kambiyadii hawshii geliaa la xayeysiiyey markii ay hawsha hadda sameeyaan oo asmitigii la sameeyana already shaqadooda bilaabmi doona marka kuwa ugu waaweynee socda waa kuwa weeye laakiin hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay waxbarashaba runtii aragtidaas madaxweynaha koonfur galbeed oo in dib u dhis lagu sameeyo dalka iyo dadka la dhiiri geliyo dowladda federaalka ah iyo beesha caalamkuna wixii deeqa ah heer caalami iyo wax dowladda federaalka ah iyo wax isku tashi dowladda koonfur galbeed ay samaynaysaba mashaariic waaweyn oo dhaxalgal ah ayaa socda oo baraleel u socda waa tahay wasiir aadaa umahadsan tahay sida quruxda badan ee kooban ee aad noogu sharaxday howlaha wasaaradda ay wado oo ay ka wada deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiir marka laga tago bakool mashaariicda ka socda iyo baay oo qaybo ka mid ah oo ay ugu horeysay magaalada baydhabo oo aad noo soo hadal qaaday shabeellaha hoose bal iyana mashaariicda wasaaraddu ay ka wado bal si kooban noogu sharax iyo waxa qorshaha uu yahay
shabeellada hoose mashaariic fara badan oo runtii wax ku ool ah oo caafimaad leh oo biyo leh oo waxa weeye jidad leh ayaa ka socda walaweyn jidlaania baa ka socda meel walbana iskuullo iyo caafimaad iyo mco iyo guud ahaan jidadka kaleeto ee la bixinayo oo runtii nis balas iyo ay naga caawinayaan hay-ado dhowr ahoo unanka ah ayaa socda marka guud ahaan saddexda gobol ee koonfur galbeed uu ka kooban yahay runtii waxaa ugu hooseeyey ee deeqaha awal ugu yaraa bakool buu ahaa bakool marka in la soo gaadhsiiyo kuwa kaleeto ayaan xooga u saaray oo focuska u ahaa laakiin labada kalaa ka badan mashaariicda ka socda oo weliba laamiye leh maxalgal ah ayrabooro waaweyn leh caafimaad iyo biyo iyo waxbarashabana leh
waa tahay mudane wasiir adigoo aada u mahadsan dhammaan marka howlahaasi hadda qaarkood waxaa sheegtay in ay socdaan qaarna weli qorshahooda uu socdo kuwa marka qorshahooda uu socdo wasaaraddu goormay ku hanweyn tahay in ay bilowdo
labadan mashruuc oo ay worli banka iyo i l o ay wasaaraddu kala kaashanayso oo degmada baydhabo laga fulinayo waxa weeye already processkii baan ku jiraa injineeradii waa lasoo dhejiyey hawsha controli lahaa qaban lahaa shaqaalihii degmada oo hawshaa la qaban lahaa oo barnaamijkaa ka shaqayn lahaa horaa loo qabtay isla markaana waxa weeye kambaniyadii hawshaa qaban lahaa ayaan baaraynaa qualitigooda kambaniyo runtii markii waxa in la sameeyo ay rabaan ay yihiin jidad waaweyn oo laami ah runtii waxa weeye waxa weeye in cambany capacitygeeda leh qalabkii haysta soo gaarsiin karaa halkan caqabado badan maadaama ay jiraan oo xagga jidadka ah si kasta ku iman kara yaanu ku jirnaa arrinteedii kala xoodeedii waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay nafta baa ka yeelo tuunba inay ay hawshaasi ay bilaabanto sida aan ku ballansannahay waxaa horay iyo eed inay u bilaabanto laakiin caqabada timid waxay ahayd xanuunkan covid nineteen oo adduunka oo dhan lagu fidneeyey yaa bishii saddexaad uu bilaami lahaa runtii saddex bilood oo dibdhaca lagu sameeyey wadahadal skypeka aan ku wada hadalay hay-adahaas waxaan arrintii iyada ahayd in aynan u joogsanin xaaladaha jiro oo hawshii la dhaqaajiya ayaanu ku ballanay oo la derdergeliyo waktigii dhacayna lasoo kabo haddii ilahay
waa tahay wasiir adigoo mahadsan waxaa kaloo jira sidaan wararkaan ku hayno mararka qaar waxaa dhacda howluhu sidii loo baahnaa ama wasaaraddu ay ugu talagashay oo kale inaanay u fulin hadday noqoto in xaggii hay-adihii wax laga sugayay ama wasaaradihii ama meelihii kale la rabay inay ka dhaqaajiyaan inaan mararka qaar aanay ka dhaqaajino culays ka yimaada marka adigoo taa ka duulaya ka wasiir ahaan arrinkaasi ma jirta wax codsi ah si hay-adaha iyo goobaha shaqada ku leh ay u derdergeliyaan howlahaasi
aad baad u mahadsan tahay waa su-aal loo baahnaa oo meesha ku jirta way dhacdaa horey u jirtay runtii wasaaradda howlaha guud ee dibudhiska iyo guryeynta koonfur galbeed anigu markaan imaanayay gaabis bay shaqadeedu ahayd shaqaale ma jirin wasaaradda shaqadeedaoo dhanna way xawi way xawilaayeen oo waxay ku xawilaayeen wasaarado kaleeto waxay ku xawilaayeen degmooyinka iyo gobollada wuxuna waxa weeye shaqada cidda loo qabanayo loo fulinayo iyo cidda fulinaysa hadday jirto hadday jirin cid shaqadaasi aqoon u leh isla markaana waxa weeye iskale oo ku kontaroosha oo uu ka maqnaado sidii loo baahnaa ma ma qabsatay waxaa jira jeed fara badan oo muhiim u ah oo dhaqaale fara badan ku baxay waxaa jira dhismayaal muhiim ahoo bulshada loo qabtay oo haddanana wasaaradda howlaha guud doorkeedii ka maqnaa darteed uu noqday shaqo daciif ah oo aan runtii aanan sideeheed u dhicin marka hay-adaha iyo maamulada oo qaarkoodba lahaan jiray hay-aduhuna dowlad la-aan ay ku shaqaynayeen oy toos bulshada iyo degmooyinka oola macmaltamayeen degmooyinka iyo gobolladuna dowlad maamusho oo dowlad goboleed ahoo dhisan oo actiif ah oo shaqadeedii qabta oo ku kontaroosho aysan jirin halkaa waxaa ka yimid vacum inay dadku ay la qabsadaan in wasaaradaha iyo hay-aduhu cid walba shaqada lahayd ay qabsato
aad buu u mahadsan yahay waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed nuur sheekh maxamed weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada wararka wuxuu idinkaga imaanayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maamulka deegaanka jasiiraha ayaa qorsheynaya in uu hirgeliyo inay hirgeliyaan ee adeegyada lagu horumarinayo deegaanka gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda deegaanka jasiira ee degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose xuseen jilco maxamuud ayaa sheegay in ay socoto dadaalo markaasi lagu horumarinayo deegaanka jasiira islamarkaana waxa uu sheegay in deegaanku ay yimaadaan dad fara badan oo dalxiis u yimaada xuseen jilco oo la hadlay radio muqdisho ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii deegaanka looga hirgelin lahaa dhammaan adeegyada bulshada oo u baahan yahay ayna soo dhaweynayeen cid kasta oo gacan ka siinaysa horumarinta deegaanka jasiira
deegaanka quruxdiisa aada iyo aada loo dareemayaa waa deegaan qurxoon oo yacni dhowr kilomitir magaalada muqdisho u jira ay u dalxiis tagaan dadka dalxiisayaashaha ee caasimada marka haddii ay dadku ogaadeen in meesha maamul loo hela ee ciidamo bulihiisana ay amniga sugayeen waxaad arkaysaa dadkiio raxan raxan ugu socda xeebtii jasiira muxuu haytaa laba meelood baa ka gala abaydhahan iyo muxuu haytaa jasiirada laftirkeeda marka haweenkii ciyaalkii dhammaan dalxiisayaashii oo raxan raxan u socda
waa tahay maadaama deegaanka hadda deegaan guud loo magacaabay maamulna loo sameeyey bal baaxadda deegaanka ka waran iyo inta uu la egyahay wakhtigaanse ma habooneed in deegaan laga dhigo
aada iyo aaday ugu habooneed weliba waxaan leenahay waa laga soo baahay in laga dhigo waxa waaye markii ugu horreyso horta maamul muxuu hayta loo dhiso ee ka hanaqaada marka waa deegaan aada u baaxad badan oo aada u weyn oo qaarkii xataa ay muxuu ayta weli gacanta dowladda aysan ku jirin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana in gacanta dowladda ay kusoo laabato marka waa deegaan dhaca dhinaca iyo muxuu ahayta deegaanka lafoole dhinacna dhaca degmada marka xaduud lale ee gobolka shabeellaha hoose iyo degmada owdheglada marka waxaan rajaynaynaa in muxuu haytaa aan arrimahaas oo dhan aan ka shaqeyno haddii alla idmo maamulkiia cusub weli waxaan rajaynaynaa in ay nagala kaalmeyn doono qaybaha maamulka sidaan dhisi lahayn arrin adeegidiisa bulshada sidii dalxiisayaashu gooba muxuu ahayta aada u qurxoon loo dhisi lahayo oo muxuu ahayta dadku usoo dalxiis tegi lahaayeen waxyaabahaas oo dhan way noo qorshaysan yihiin laakiin maalin walba tilaabun baan qaadan diilay
waa tahay deegaanku hadda ma leeyahay xarumihii maamulka uu ku shaqayn lahaa
deegaanka xarumo ku meel gaar ayuu leeyahay oo hadda xarumihiisa rasmiga ah dhowaan ayaan dhagax dhigi doonaa haddii ilaahay
waa tahay marka laga hadlayo xagga adeegyada oo in badan bulshadu muhiim u ah deegaanku muxuu leeyahay maxaase ka dhiman deegaanka jasiira
wax badan ayaa ka dhiman waxaa ka dhiman isbitaalkii waxaa ka dhiman iskuol dugsi sare hoose dhexe waxaa ka dhiman ceelbiyoodyo waxaa ka dhiman suuq waxaa ka dhiman kawaan waxaa ka dhiman adeegyadii kalluunka oo muxuu ahata degaan aada iyo aada caan uga ah kalluunka uu yahay marka waxaa ka dhiman lama soo koobi karee waxba maalin ayaan tilaabo qaadi doonaa waxaan la kaashan doonaa hay-adaha localka iyo kuwa dowliga waxaan la kaashan doonaa dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan la kaashan doonaa cid kasta oo gacan ka geysan kartana oo kusoo dhaweyneynaa si sharuud la-aan
waa tahay ka waran dadka iyo sida hadda deegaanka ay u degayaan maadaama in hadda la deegaamiyo maamulna loo sameeyey
aada iyo aaday u degayaan qof walba waxay soo fiirsanaysaa booskeedii qof walba waxay fiirinaysaa sidii u dhisi lahayd qof kasta waxay ku mashquulsan tahay sidii uga shaqaysan lahayd dhulka iyada ay gaar ku lahayd
waa tahay ganacsatada iyo sida ganacsiga uu u koobcayo hadda bal sidee yahay marka loo fiiriyaa markii hore oo aanay maamul toos lahayn si fiicanoo usoo raynayaa dadku haddii ay helaan ciidamo boliis ah iyo maamulkii oo isla garab taagan waxay u hawoodeen inay ganacsigooda kasoo xataa maaha keliya deegaanka jasiira gobolka shabeelle hoose intiisa kale ganacsigiisu wuxuu maraa halkaas marka aaday ugu dhiiradeen marista gaadiidka iyo dhinaca doomaha oo sida loo raro barawe iyo halkaas marka si fiicanay ugu dhiiradeen woona kala socdaan ilaahay idmo waana sii fiicnaan doonaa ilaahay idmo inta qarankeena waa ka geysan doonaa inta kalena waxaan la kaashin doonaa ciddii naga sarreysa waa tahay ugu dambeyn marka fursaddan raadiga qaranka uu ku siiyey maxaad uga faa'iidaysanaysaa oo aad sidii haylahayd alleyle waryuhu ma uusan ku weydiin oo way qurux badnayd inaad ka hadasho
runtii aada ay qurux badneed weliyo iyo saxaafadda iyo raadiyo raadiyaha qaranka soomaaliyeed waxaan uga mahad celinayaa waktiga ay siiyeen iyo sida ay ugu dhagan ugul yihiin baahiyaha deegaankaas marka waxaan baaqu dirayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan adeegyada horumarineed ee deegaankaas gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda deegaanka jasiira ee degmada afgo ee gobolka shabeellaha hoose ayuu ahaa xuseen jilacow maxamuud qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan markan isla soo gaarnay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada wararka intaa barnaamijka lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka teganaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kaalin sugaan oo wadani
Thank you. على الكدورة